qoysaskan oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo hayaamay abaarta ka jirta gobolka hiiraan islamarkaana soo miciinbiday magaalada beledweyn ayaa duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ku haysataa kaamka doongaduud oo ku yaala xaafada kooshin ee magaalada beledweyn duruufaha ugu daran ee haysta qoysaskan ayaa waxaa ka mid a musqul la-aan raashiin la-aan caafimaad darro iyo waxbarasho la-aan haysata caruurta degan kaamka qaar ka mida dadka degan kaamka doongaduud ee ku yaala magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerula uga waramay duruufaha haysto iyagoo codsaday in gurmad kala duwan lala soo gaaro kaamka waxa waaye duruufo ba-anaa iska jiro dadku maalin walba way yimaadaan qaxootigu maalin walba iska soo daba dhacaahoo maalba meel laga soo guraa hadda shaladan waxaa timidee laba cidood oo ka timida bukurra marka ha ahaato annaga hadda haddii aanu isku ororodno kolley gacalka waa iska soo dhaweysta aan soo dhaweyno haddana baahiyo badanaa jiro annaga aana dabooli karin alxamdu shukr bacala musqulahoo kaleeto biyahoo kaleeto nolosha bili aadnimaa ka jirta meeshaan maxaan wixii laga qaban karaa laga qabtay annaga intaan qaban karno kolley socodka u labalaabna annaga kama seexano waxaad ii sheegtay in kaamka uusan musqulo lahayn halkay dadku aadaan deriskay aadaan saddex musqulood bisaa ku taalo inta kaleetana deriska iska aadan waa arki kartaa kolley saddex musqulood ma kaafi karto kaamka hadda indhahaada ku muuqdo oo dhex taagan tahay waaye marka saddex musqulood ma kaafi karto dariskaa la aadaa qofba meel aadaa sida badan nimanku dhagaxay aadaan subaxdii waxay aadaan shaqay aadaan dhagaxyadaasi soo dhisaanoo naago xutaa soo keeto qaara dhar soo dhaqo qaara meelaha kaleeto kala aado kolley qof oo dariso qof aaday waa arki kartaa kolley xaafad meel degan waaye ma lamax tuurnaanayo laakiin musquluhu ma kaafi karaan codsanayna in musqulahaas iyo xaggooda oo maxaan kuu sheegahay baahi badan ay ka jirto oo hadda aan meeshan kasoo koobi karin laakiin biyahaas oo kaleeto biyogelinoo kale ma haysano waxaa ku taala laba tubbaa ku jirto labada tubbo biyahooda waa iska maqanyin sida badan masquulahana waabal saddexdaas masquulood saddexda masquulood hayad ma dhisin annagaa dhisnay gaar ahaan anigaa u dhisay masquulahaas boosaska dhulka anaga ku sadaqay dadkan waa saddex boos iyo bar alxamdu shukr bilcaalamiin hadda marka ayagu kolley guri usoo hoydaan leeyahay qofka meel walba ha kusoo wareer laakiin hoyga ugu qaalisan mahano haway kusoo hoydaan marka wixii laga qaban karaa laga qabtaan leyno xaalad bili aadanimaa ka jirto kabacdi meeshaan kaankaan walaa dar badan iska jirto dadku biyo ma haysto musqul ma haystaan ilaahay kuma qaadan xaaladeed barga dhexa waaye meeshaan qaxootigaas kasoo dabadhaca guryaha waxaa jooga waa yaabaysaa maasha allah maasha allah baahida ilaha tiri karaa aadana ma tiri karaa laakiin dadaal badan waa rabnaa niyo hadaan noo soo dadaaliysno imadaano imaadaan dembigana allah dhaafo maasha allah maasha dhib badanaa jiro ilaa kuma qaadan intii guryaha baxin saaran waa naga dhammaadeen hawshaan saaran waa naga dhammaadeen wax hoy fiican ma haysano wixii waa iska duluufoobeen waa iska dhex joognaa masquule waa alaaqada waa naga duugmeen fuustaan biyo ku shubnay xitaa boodnoo keenta ma haysano haddaan daakana oon guryaha meelaha inaan cagdaa u wareegana fuusto oon biyo ku shubana waa rabnaa oo biyo ceelka naloogu shubo wax noo shubo waa rabnaa wallaahi bila meeshaan haddaan laga soo gaarin darafo badan waa haysto meeshaanaan joognaa kaamkaana isku joognaa doongaduuda liira waa iskaga rafaadsannahay dad badanoo iska soo barakaco qof walba meel kasoo barakacdaan nahay nin walba daruufuu iskaga nool yahay biyo ma haysano soolar ma haysano maxaan kuu sheegaa nal ma haysano dugsi ma haysano iskool ma haysano baahiyo badan iyo daawo ma haysano waxyaabo badan oon lasoo koobi karnaa meesha nagu haysto